haatan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada qodobada wararka raadiyo muqdisho wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo safiirka shiinaha ee soomaaliya oo ka wada hadlay xoojinta xidhiirka iskaashiga labada dal gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho oo xalay kormeer ku tagay qaar ka mid a degmooyinka gobolkan banaadir taliska boliiska degmada jariiban ee gobolka mudug oo digniin u diray dad reer guuraac ah oo u soo hayaamay tuulooyin hoostaga degmada jariiban wasiirka beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle oo baaq nabadeed u diray beelo walaalaha oo ku dagaalamay tuulooyin hoos yimaada magaalada jawhar ee xarunta shabeellaha dhexe jubbaland oo gargaar gaarsiisay qaar ka mida dadku ay abaaraha saameeyeen ee u guuray duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wararka dibaddana waxaa ka mid ah sirdoonka dalka turkiga oo fashiliyey iskuday diloo loola damacsanaa madaxweynaha dalkaasi turkiga waa shanta bisha labiyo tobnaad laba kun koob iyo labaatanka subaxnimo axad ah intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkaygasaaka warka waxaa soo saaray yoonis duraan cali ayaan dhool raaga ayaa idiin warramaysa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya iyo safiirka shiinaha ee soomaaliya ayaa ka wada hadlay xoojinta xidhiirka iskaashiga labada dal maxamed daahir degane ayaa warkan sii dhammaystiraya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda soomaaliya mudane cabdisaciid xus muuse cali ayaa xalay waxa uu ku qaabilay magaalada muqdisho danjiraha jamhuuriyadda shacbiga shiinaha u qaabilsan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane feli shanjaw oo ay ka wada hadleen arrimo khuseeya xoojinta xidhiirka labada dowladood ee labageesoodka ah iyo wadaxaajoodka u dhexeeya dowladahaasi inta uu kulanka socday ayaa waxaa diiradda lagu saaray xoojinta xidhiirka labada dal ee taariikhiga ah ee ka dhexeeya jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo dowladda shiinaha iyo sidii labada dal ay u xoojin lahaayeen iskaashiga caalamiga ah ee muddada dheer ka dhex jiray kaasoo salka ku haya arrimaha bini'aadanimada nabadgelyada horumarinta dhaqaalaha iyo horumarinta adeegyada bulshada ee loo hayo soomaaliya si loo dardargeliyo howlahaasi ayaa kulanka waxaa diiradda lagu saaray qodobadaasi sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga jamhuuriyadda soomaaliya mudane cabdisiciid muuse cali ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga mahad celinayo dowladda shiinaha kaalinta ay ka qaadatay ilaalinta midnimada iyo ixtiraamka madax banaanida jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dowladda shiinaha ayaa waxay sheegtay inay soomaaliya caawinayso mar walibana ay garab taagan tahay maadaama ay ka mid tahay soomaaliya ama ugu horreyso dowladaha sanadihii dambe soo xoogeysanayay waxa uu wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda soomaaliya sidoo kale la kulmay safiirka talyaaniga oo ay ka wada hadleen arrimo dhowra oo quseeyay xoojinta labada dowladood iyada oo soomaaliya haatan ay xoojisay xidhiirka beesha caalamka taasi oo muujinaysa cilaaqaadka siyaasadeed ee caalamku hadda soomaaliya dhankooda inuu ka xoogaystay boliiska degmada jariiban ee gobolka mudug ayaa digniin u diray dad reer guuraac ah oo u soo hayaamay tuulooyin hoostaga degmadaasi uu roob ka curtay yoonis duraan cali ayaa faahfaahinta warkan eegaya degmada jiriibin ee gobolka mudug iyo tuulooyinka hoostaga uu dhowaan uu ka da'ay roob aan tiro badnayn ayaa waxaa gaaray halkaasi dad badan oo tabaaleysan abaartana dhaafida inta badan xoolahooda dadka reer guuraaga ah ayaa ka soo hayaamay deegaan iyo degmooyin ka tirsan gobolada nugaal sool iyo qeybo ka tirsan gobolka mudug dadkan ayaa dalbanaya in gargaar degdega la gaarsiiyo waxaana tuulooyinka dadkaasi tageen gaaray taliska booliiska degmadaasi oo ka duulayay dadka reer miiga ah ay isku maandhaafaan naqa ay wada degeen kadibna uu dhex mara dagaalbeeleedyo arrintaasi la xidhiidha taliyaha booliiska jariiban ee puntland axmed maxamed faarax taraafika ayaa sheegay in dadka soo gaaray jariiban looga baahan yahay in wax xub ah la soo gelin deegaanada iyo tuulooyinka hoostaga jariiban si looga baaqsado dagaalbeeleed
biyay u baahan yihiin degsiinbay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin nolol bay u baahan yihiin ummada soomaaliyeed dowlada puntland iyo federaal iyo dunida muslimka oo dhan waxaannu ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan dadkaa dejintiisa ilaahay baa mahadda iska leh gacan bay u baahan yihiin ummadda meesha isugu timid baaq baanu dirayaa waxaan leeyahay ilaaliya kow nabadgelyada ha la ilaaliyo deegaanka ha la ilaaliyo dhirta ha la ilaaliyo ugaartana ha la ilaaliyo haddii aan intaas lagu xadgudbo ayadoona waxay noqonaysaa tillaabo kale oo sharci darraa hubka ha la dhigto guryihiinna hubka dhigta meeshaa nabadgelyo weeye wax dhiba kama jiraan hubkiinna guryaha dhigta si nabadgelya oo sharaf leh ood gacnaha isku qabsataan u daaqa naqaas ilaahay yuunus duraan cali warbaahinta qaranka muqdisho
gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa xalay kormeeray qaar ka mida degmooyinka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa xalay kormeeray wadada jenaraal daawud iyo taalada daljirka daahsoonee degmada boondheere oo ay dowladda hoose ee xamar ka hirgelisay leerarka ku shaqeeya cadceedda mashruuca lagu hirgeliyey leerarka ku shaqeeya cadceedda ayaa ka mid ah muujinta bilicda wadooyinka sidoo kale hirgelinta leyrarka ayaa qayb ka ah xoojinta sugidda nabadgelyada muqdisho duqa magaalada muqdisho cumar filish ayaa kula dardaarmay madaxda qaybta howlgallada guud ee dowladda hoose ee xamar inay dardargeliyaan ballaarinta mashaariicda lagu hirgelinayo leyrarka ku shaqaynaya cadceedda wasiirka beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle ayaa baaq nabadeed u diray beelo walaalaha oo ku dagaalamay tuulooyin hoos yimaada magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe cabdiraxmaan xuseen wadani ayaa faahfaahinta warkan eegaya
wasiirka wasaaradda beeraha ee waraabka hirshabeelle xildhibaan maxamed cumar ciimooyo oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle ayaa waxa uu ka hadlay dagaal beeleedyo kasii cusboonaaday tuulooyin hoos yimaada magaalada tan jowhar gaar ahaan tuulooyinka lagu magacaabo maangay iyo tuugaari oo labadoodaba ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxaana wasiirku dadka diriirta udhexe isugu baaqay in diriirta ay joojiyaan islamarkaana miiskooda hadalka ay isugu yimaadaan sidoo kale odayaasha dhaqanka ee labada dhinacyo ugu baaqay in ay kala dhex galaan beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya tuulooyinkan hoos yimaada magaalada tan jowhar waxaan baaq nabadeed u dirayaa laba tuulo oo ka tirsan tuulooyinka hoos yimaada degmada jowhar lana kala yidhaahdo maagay maagay iyo tuugaari labadaas tuulo oo xoogaa is-afgaran waa yar dhex maray oo xagga dhulbeereed ah waxaan leeyahay walaalayaal xilliga hadda la joogo ma taagna xilli lisdagaala lisdila lisdhaaboc ah maxaa yeelay dagaal wiil baa ku dhinta maana wiil kuma dhasho ha ahaato haddana waxaad tihiin dad walaalo ah dad deris ah dhulka beeraha ah ee aad hadda isku haysataan ee aad ku dagaalamaysaan ayaa waxa wax lalayaaba ah ee aan aniga qaadan la'ahay waa dhul soo jireen ah ee intaasoo qarni iyaalay lana kala deganaa labada tuulo lana kala tacbanaayey laguna wada noolaa lisna walaashasanaayey abka abka abka ab ahaa dhulkaasi maxaa keenay hadda isqabqabsadaan soo kordhay bacdal rabshadaan wixii wixii ka dambeeyey ka soo cusboonaaday tuulooyinka ilaan ma aha tuula hadda la soo degay ma aha dadkaani waa dadegaan ah weligood deganaa awowyaalkood awowyaalkii sii dhalay kuwii sii dhalay ay sii deganaayeen dadyuuga ku nool tuulooyinka labada tuulo ee tuugaarey iyo maandheere tuugaarey iyo maagey aan leeyahay tuugaarey iyo maagey waxaan leeyahay waxaad aheedeen meelnabdoon waxaad aheedeen dad nabadnabadidinku yaqiinay arrintaasi reer maagey iyo reer tuugaarey ha ka fiirsadaano hana kawaantoowaano hana isceshadaano qoloba qolada kale ha ceshato wixii ka zaa'idna degmadaa joogto gobolkiaa joogo anakaa joogno suldaankiyaa joogo madaxdii isteedkaa joogo in la yidhaahdo war ummadaasaan xoogaa tab iyo maaro ula'nahaya nala arka cabdiraxmaan xuseen cumar wadani raadiyo muqdisho jowhar
aad buu u mahadsan yahay waryahayaga magaalada jowhar cabdiraxmaan xuseen wadani ayuu kaasi ahaa warkaa inoo faahfaahinayay maamulka jubbaland ayaa waxay gargaar gaarsiiyeen dad u soo barakacay magaalada kismaayo duleedkeeda oo abaaro ay saameeyeen wasiirka gargaarka iyo maaraynta jubbaland ayaa deeq raashina gaarsiiyey qaar ka mida dad ka soo barakacay abaarta ka jirta deegaanada jubbaland kuwaas oo toddobaadyadii u dambeeyey gaadhayay magaalada kismaayo deeqdan ayaa la gaarsiiyey in ka badan laba boqol oo qoys waxaana xusid mudan in toddobaadkii hore maamulka jubbaland ay u dirtay gurmad dad tabaalaysan oo gargaar u baahnaa wasiirka gargaarka ee maamulka jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa ka warbixiyey gurmadka ay gaarsiiyeen dadka abaaruhu ay saameeyeen
waxaa kaloon rabaa inaan inala qaybsanno dhibaatada oo ilaahay subxaana wa tacaala nagu imtixaamayo iyo abaaraha xanuunka ay ummadda soomaaliyeed ee reer jubbaland oo dadkaa masaakiinta ay soo gaadhsiisay inaan inala wadaagno waxaanan ilaahay weydiisanaynaa inuu naga saaro ilaahayna aan barino ilaahayaan u mahad celinaynaa koow maanta wuxuu ilaahay idin siiyo dawlad hayaabay dhammaystirnaanin dadaaladii lagu jiro maanta dhul nabad ah oo ciidankii iyo wax dhib aysan jirin wixii tabar annaga aan haynana aan idinku soo gaargaarno baan maxaa la dhahay aad haysataana horta ilaahay ku mahad celiya
jubbaland ayaa waxa ay ka mid tahay deegaanada sida daran ay abaaruhu u saameeyeen waxaana dad fara badan oo ku sugan deegaana dhaca maamulka jubbaland ay aad ula ildarabisay xoolihii ay dhaqan jireen halka warkaasi aad kala socotaan waa radhiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana akhbaaraadkii dibadda warbaahinta turkiga ayaa ka warantay in ciidamada surdoonka dalka turkiga ay fashiliyeen iskuday dil oo la doonaya in lagu khaarijiyo madaxweynaha dalkaasi turkiga rasiib tayib erdogan warbaahinta ayaa ku warantay in walxaha qarxa laga fujiyey gaari ay wateen ciidamada booliiska magaalada sirta ee koonfurta bari ee dalkaasi ka hor inta aanu bilaaban isu soo baxa uu doonayo erdogan inuu kula hadlo taageerayaashiisa dalkaasi ciidamada ammaanka ee dalka turkiga ayaa sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan cidda soo abaabusho iskudayga dilka ee lala damacsanaa madaxweynaha waddankaasi lamaha amniga ee dalka turkiga weli kamaanay bixin faahfaahin dhacdadan la doonayo in lagu qaarijiyo madaxweynaha dalkaasi mana jirto hadal ka soo baxay madaxtooyada waddankaasi turkiga guud ahaan warkii oosaaka oo axada shanta bisha diseembar laba kun koob iyo labaatanaad kala socoteen radio muqdisho dhegaystayaal waa inaga intaa saaka yoonis duraan ayaa soo saaray ayaana halkan idinka soo jeedinaysa